الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أي باب بيان معنى قول الله تعالى حباب يهي عدينت لعديه معناها هذا الكربيري إنك أدقو نبي محمد لا تهدي هنون الميسد man axbabta cidda aada jeceshahay hanuunkeeda walaakina allaha ha yeeshee ilaahay baa yahdii hanuuninaya man yashaau cidda uu doono wa huwa isagu aclamu isaga ayaa u cilmi badan bilmuhtadiina dadka hanuunka mutaysta ee hanuunaya aayaddan macnaheedu baabu yahay buu mualifku yidhi baabkani markaas sida aynu aayadda iyo xadiidka ka arki doonno waxa uu caddaynayaa hidaayada gaar ahaan hidaayada hidaayatu tawfiiq la idhaahdo ilaahay mooye cid kale oo awoodeysa inaanay jirin oo xataa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo ahaa markaa sayidu waladi aadama wa khayru lbashar inaanu cidduu doono inuu hanuuniyo cidduu doonana lumiyo hanuunka seejiyo aanu awoodahayn ayaa baabka waxa weeye adiladu ay caddaynaysaa hadday sidaas tahay oo nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo aynu garanayno ilaahay agtiisa mansiladu ku lahaa aanu awoodahayn ciddii ka sokaysana inay awooddo hadalkeeda baddaa waxaa kaloo kitaabku uu markaa baabku baan leeyahay radinku yahay qolyaha ahlulkhuraafo ah ee suufiyada ah qaar ka mid ah oo lunsan oo aaminsan inay jirto cid aan ilaahay ka sokaysoon ilaahay ahayn oo waxna hanuunin karta ciday doontana hanuunka markaa weydaarin karta oo bacdibaa waxay qabaan sida kutubtooda iyo caqaa'idkooda ku qoran hanuunka ilaahay inuu markaa qalbiga nebiga yeelay dabadeetana nebiguna calayhi asalaatu wasalaam uu ka soo gudbay oo awliyada iyo dadka ay sheegayaan qaar ka mida uu usoo gudbay sida korontada waxa weeye meelahaasi loo tallaalo oo kale dabadeeta awliyadaas iyo dadkaas ayaa sii qaybinaya hanuunka kay doonaan hanuunkay siinayaan kay doonaanna way seejinayaan kay doonaan way u tallaalayaan sida leyrhka kay doonaanna way ka jarayaan markay u baahdaan ama doonaan gam waxaa jira dadka qaar caynka aaminsan oo hanuunka inay jiraan dad waxa weeyaan markaa qaybinaya tan noocaasina waa baail weeyi oo nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam hadduu hanuunka awoodo adeerkiibuu hanuunin laasaynu qisada ku arkay doonno cid ka sokaysana hadalkeeda baddaa ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen baabkani baabkii horeu daba socdaa baabkii hore wuxuu tilmaamayey shafaacada inuu ilaahay leeyahay baabkana waxaabuu tilmaamayaa shafaacada inuu ilaahay gaar u sii leeyahay oo cid lale aanay jirin ma fahante mar haddii ilaahay jala wacalaa keligii uu shafaacada leeyahay in isaga la weydiisto weeye hanuunka mar hadduu keligii hayana hanuunka in isaga la weydiisto weeye allaha markaa shafaacada iska leh hanuunkana haya mulkiga iyo maamulkaba leh allahaasina waa allaha mutaystay keligii in la caabudo oo taasi waa burhaanun min baraahiini tawxiid alkathiira waa xujo iyo deliil ka mida xujooyinka towxiidka ee faraha badan haddaba aayaddan qur-aanka ah rabbi wuxuu yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hanuunin maysidka aada jeceshahay hanuunkiisa ha yeeshe ilaahay baa cidduu doono hanuuninay hidaayadaasi nebi maxamed loo diiday ilaahay yidhi innaka laa tahdii waa hidaayatu tawfiiqi walilhaam waa hidaayada iyo hanuuninta ku saabsan in xaqa la iswaafajiyo oo xaqa cid qalbigeeda la geliyo oo loogu kaalmeeyo inuu xaqii qaato oo uu rumeeyo ma fahanteed hidaayada noocaasa hidaayatu tawfiiq walilhaam la idhaana ilaahay unbaa awooda cid alla cid kale oo awoodaysaa ma jirto nebi maxamed ka soo bilow calayhi asalaatu wasalaam iyo malakuljibriil iyo malaa'igta muqarabiinta ah ilaa faman duunahu min almakhluuqaat cid alle cid awoodaysaa kuma jirto waxaa kaloo inu qur-aanka ku aragnay hidaayo loo sugay nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam oo aayaddan isoo laa tahdii maaha aayad kalo wa innaka latahdii ilaa siraati mustaqiim ilaahay uu leeyahy waxaa dadka nebi maxamed oo ku hanuuninaysaa waddo toosan markaa hidaayadaasi aayaddaa kale lagu sugay nebi maxamed loo sugay tan la diidaya ma aha hidaayadaasi la sugay waxaa la idhaahdaa hidaayat dilaalati walirshaad hadaad doontana walbayaan dheh yani waa hidaayada ku saabsan in waddada laysu caddeeyo waddada laystuso oo xaqa laysa soo gaadhsiiyo oo dariiqa xaqa ah iyo ka baadilka ah laysu caddeeyo si ciddii ilaahay hanuun la doona ay kaa xaqaa u raacdo soo ma aragtid ciddii lumaysaana dee kaa baadilkaa ay u raacdo iyadoo haba yaraatee wa xujo aan haysa oo xujadii lagu oogay markaa hidaayadaasi rasuulka loo sugay waa taa oo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dadka xaquu soo gaadhsiinayey waxbuu u bayaaminayey wuu u kala cadaynayey xaqiyo baailka soo ma aragtid waana ta qur-aanka qudhiisa loo sugay ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa waa ta xataa a'immadii loo sugay iyo culimmada wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun calaa kulli xaal sidaasaa laba hanuun ay u kala yihiin waayahay markuu rabbi yidhi man axbabta ka aada jeceshahay muraadku waxa weeye sida aynu ku arki doonno xadiidkan soo socda ee aayadda fasiraya oo sababu nusuulka sheegaya abu aalib weeye markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu aalib miyuu jeclaa oo sawta laynoo diiday gaalada inaynu markaa jeclaaniyo inaynu xidhiidhinno waxaa lagu fasiray laba weji midkood muthaymiinkuna saddex baab u sheegaa wejiga koowaad waa in la idhaahdo man axbabta ka aada jeceshahay waxaa looga jeedaa waa ka aada jeceshahay maxabo iyo jacayl dabiiciah oo maxabada waxaa ka mida mid markaa dabiici ah sida jacaylka qofku uu jecel yahay qaraabadiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waalidkiisa iyo ciddii u samafasho iyo waxa weeyaan marka waxyaabaha noocaas oo kale ah markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii buu ahaa ruma yaraantiisii isagaa gacanta ku hayoo soo koriyey weynaantiisii xataa markii loo waaxiyoodayna wuu difaaci jiray xataa waxa weeyaan markaa dadkii shicbiga iyo markaa bohosha galay ee la gadoomiyey buu ku jiray ee loo dhibay sababta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka calaa kulli xaal maxaba abiiciya loo jeedaa waa la yidhi dee maxabada abiiciga ahina manhi ma aha waxa ka sii fiican wejiga labaadoo in la idhaahdo mafcuulkiibaa xadfanoo waa man axbabta hidaayatahu kaad hanuunkiisa jeceshahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu aalib ma jeclayn waayo gaalnimuu ku baxay ha yeeshee hanuunkiisuu jeclaa hanuunku aad ula jecla mar hadduu ahaa adeerkii rumo qaraabadiisii soo koriyey markii dambe difaaca isgarab taagay weliba markaa ogaa inay diinta nebi maxamed xaq tahay ogaa wuxuu aad iyo aad ula jeclaa inuu hee markaa islaamo oo islaamnimada uu qaato ayuu aad iyo aad ula jeclaa marka man axbabta hidaayatahu baa laga wadaa kaad hanuunkiisa jecesha wejigaasaana sii fiican walaakina allaha yahdi man yashaa ha yeeshe ilaahay baa cidduu doono hanuuninaya wahuwa aclamu bilmuhtadiina ilaahayna isagaa ku cilmi badan oo og cidda hanuunka mutaysatay marka ilaahay jala wacalaa cidda uu hanuuniyana fadligiisa ayuu ku hanuuniyey iyo galladiisa cidduu lumiyana ma dulmiinoo kama gardarre eh isagana waxa weeye cadligiisunbuu ku lumiyey sooma aragtaan man hadaahu ila aliimaani fabifadlihi waman adalahu fabicadlihi sidaas waa in loo ogaado aayaddanna waxay ka mid tahay aayaadka qadarka loo daliishado macno ballaadhan baanaynu leedahay qaala wuxuu hi fi صaxiixi صaxiixa waxa ku sugan wa fi صaxiixi صaxiixa waxa ku sugan صaxiixana sheekhu wuxuu uga jeedaa halkan صaxiixeynka waayahay weliba siyaaqani ka bukhaari buu u dhow yahay can ibn musayab ibn اmusayab waxa laga wariyey ibn اmusayibna waa la akhriyay can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey ibnulmusayib waa caalimkii weynaa oo magaciisa la odhan jiray saciid ibnu lmusayib ibnu xasnin baa la odhan jiray alqurashi almakhzuumi qurayshi buu ahaa makhzuumiya axad culamaa alahbaat walfuqahaa alkibaar wuxuu ka mid ahaa fuqahadii madiine toddobada ahayd fuqahaa lmadiina asabca ayuu ka mid ahaa waxaanuu yidhi caliy bnu lmadiini caalimkii la odhan jiray caliy bnu cabdilaahi bnu lmadiini oo sheekhii bukhaari ahaa laa aclamu fi taabiciina awsaca cilman minhu taabiciinta ku garan maayo cid ka cilmi badan ku garan maayo buu yidhi lixdankii hijiriga kadib buu dhintay isagoo sideetameeye markaa waxa weeye afka la galay oo ku dhowaaday abu hurayrana aad buu wax uga wariyaa markaa ibnulmusayibkaasi waa saciid ibnulmusayib wey waa caalimkii weynaa waxaanay culimmadu isku waafaqeen maraasiishiisu yani waxyaabaha rasuulka uu tiriyaa isagoo isagoon saxaabiga sheegin inay tahay asaxu lmaraasiil can abiihi aabbihi oo musayiba wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi aabbihi lamaa xadarat markay u timi abaa aalibin abaa aalib markay u timi waa rasuulka adeerkii calina aabbihiie alwafaatu geeridu markay u timi waxaa loo jeedaa calaamaadkii iyo muqadimaadkii geeridu markay u timi ee waxa weeyaan markaa dee uu aada u xanuunsanayey ee la arkayey inuu socdo lan had iyo jeer inta badan xanuunkan ugu dhinto dee gaar ahaan dadka waaweynee khibradda leh had iyo jeer waxa weeye maaragta way iska gartaanba walow dee boqol kiiba boqol xataa haddaanad yaqiinin waad iska arkaysaa qofka waxa weeye socda ee kaalku ku soconaye la dara iyo ka kale oo had iyo jeer xanuunkan laga soo kici doono iyo xanuunkaasi lagu soconaya had iyo jeer isku sifo maaha marka abaa aalib markii geeridu ay u timiye calaamaadkeedii iyo hordhaceedii laga dareemay ayaa jaa'ahu waxa u yimi rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa u yimi sala allahu calayhi wasalam waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka mushrika ah ama gaalka ah ee xanuunsanaya in lasoo booqan karo gaar ahaan haddii markaa arrintaa maslaxadi ay ku jirto sida in la rajaynayo waxa weeyaan yanii islaamnimadiisa oo rasuulku wuxuu u soo booqday calayhi salaatu wasalaam inuu markaa islaamnimadiiyo diinta u bandhigo inan yaroo yuhuudi oo rasuulka u shaqayn jirayna waa kii xanuunsaday rasuulku booqday ee islaamka uu u bandhigay isagoo aabbihiina dul jooga kii aabbihii saa u ega inanka idha bal wuxuu ka idhaa waa kii aabbihii ku yidhi aiic abalqaasim abalqaasim aeec waa kii inankii yaraa shahaatay wuxuu rasuulku ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam isagoo aada u faraxsan oo le alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaaha naar ka badbaadiyey baa mahadle wa cindahu abuu aalib agtiisana waxaa joogay cabdulaahi bnu abi umaya ninkii la odhan jiray markaa cabdulaahi bnu abi umaya iyo wa abujahlin abujahl ninkii la odhan jiray abujahalla magaciisa waxaa la odhan jiray camar ibnu hishaam baa la odhan jiray markaas sida meesha ka muuqato saddexdanba way dul joogeen musayaba kan siciid dhala ee qisada warinaaya iyo cabdulaahi ibnu abi umaya iyo abujahl oo camar ibnu hishaam la odhan jiray saddexduba kolkaa way dul joogeen oo dee abu aalib nin weyn buu ahaayo odayaashii markaa quraysheed ka midoo kolkaa way soo bookdeenoo way dul joogeen saddexdubana waxaad moodaa markaa waxa weeye inaanay dee muslimiin may ahayn waktiga ah hase ahaatee eh waxa weeye saciid aabbihii oo almusayib la odhan jiray qisadana warinaaya iyo cabdulaahi bnu abi umaya dib bay iyagu ka islaameen dib ayay ka islaameen abujahal laakiin gaalnimadii ayuu ku baxay oo maalintii badar isagoo kaafirah waatii la dilay cadowgii muslimiintaanu ha aada buu dhib badna waaya sidaasoo kale musayibkaa siciid dale xataa aabbihii oo xasni la odhan jiray isna saxaabi buu ahaa markaa musayibna wuu islaamay oo saxaabi buu noqday aabbihii oo xasni odhan jirana isna saxaabi buu aha inankiisa saciidna isagu waa taabici saddexda ninna musayib iyo cabdilaahi bnu abi umaya iyo abujahl saddexduba waa qurayshiin weliba waa makhsuumiin soo ma aragtid waxa weeye nimanka la ydhaha markaa bani makhsuum ee ka mida qurayshta jilibkaasay saddexduba isku sii ahaayeen faqaala lahu wuxuu rasuulku ku yihi faqaala wuxuu rasuulku yihi lahu ay licamihi adeerka abi aalib wuxuu ku yihi yaa cami adeero yaa cami oo waa munaado oo yadii baa xadfan waa munaado mudaafaho yaa ulmutakalim loo idaafeeyey oo yadii baa la jare waana luuqa faseexa yaa qawmi oo idinka inta badan qur-aan ku arka soo maaha iyo yaa cibaadi iyo yadii baa xadfay yaa cibaadii iyo yaa qawmi halkii laga odhan lahaa ayaa yadii la xadfay markaa waa sidii yaa camuna waa la akhrii karaa iyaduna weji kale ay leedahay yaa cami adeero qul waxaa tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh ay laa macbuuda xaqun ila allah kelimatan kelmad dheh in la nasbiya fiican kelimatan kelmad dheh kelmaddaasoo uxaaju laka aan kuugu doodi doono biha iyada cinda allahi ilaahay agtiisa kelmadaasoo uxaaju laka biha aan xujo kaaga dhigi doono cinda allahi ilaahay agtiisa oo aan waxa weeyaan markaa ilaahay agtiisa kaaga sheegi doono inuu qiray inaad qirtay waaya marka kelimatan in la yidhaahdo weeye binasbi oo laa ilaaha ila allah maxalkaasi ay taalo laga bedelo haddii kelimatun la idhaahdana waxay noqonaysaa khabar mubtadihiisii xadfan yahay ey hiya laa ilaaha ila allahu kelimatun weeye kelmadaasoo uxaaju laka biha cinda allah laa ilaaha ila allah dhebaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam halkaana waxaa laga qaadanayaa qofka geeridu ku soo xaadirtay ee loo yimaado in loo laqino towxiidka hadduu gaal yahay oo ilaahay kula kulmiyana waad u laqimaysaa si uu u islaamo hadduu xataa qof muslima ahaana waad u laqimaysaa laa ilaaha ila allah waaya rasuulkaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah sababtuna waxay tahay hadalkiisa ugu dambeeya si kelmadan u noqotaa la doonaya oo fadligii kale uu helay xadiidka kale sheegaayey man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna haddaba fuqahadu waxay idhaahdaan qofka muslimka ah waxa fiican inaan dheh lagu odhane in lagaaga yidhi yidhaahdo si uu xasuusu isna u idhaahdo ma garanaysa laakiin axaadiidta rasuulka waxaa ku soo aroortay in la idhaahdo dheh xadiistaana waxaa ka mid ah xadiidii alimaam alalbaaniyu raximahullah uu ku soo aroorinaya kitaabkiisa axkaam aljanaa'iska saxaabada qaar inuu rasuulku ku yidhi qul laa ilaaha ila allah baa soo aroortay soo ma aragtid sida ninkii ansaariga ahaa ee uu ku lahaa yaa khaali qul laa ilaaha ila allah abti laa ilaaha ila allah dheh kolkaasuu yihi ma inaan idhaahda i fiican suu yihi haa waay laakiin xaaladaa qofku shiduu ku jiraa sakaraad buu ku jiraa dayq buu ku jiraa si dhibirsanoo wanaagsan in loo maaragtay loogu laqimo ayaa loo baahan yahay hadduu mar yidhaahdana culimmadu waxay idhahdeen waxba lagu celcelinmayo bes oo laga aamusayo faqaalaa waxay ku yidhaahdeen labadii nin ee dul joogay lahu ey liabi aalibin abu aalib waxay ku yidhaahdeen labadaa nin ee dul taagayna waa cabdullaahi iyo abujahale atarqabu ma waxaad nici doontaa can millati cabdilmualibi diintii cabdilmualib miyaad nici doontaa oo ficilkaa maanta raqiibaahi can buu ku gudbay raqiibine hadday can ku gudubto waxay noqotaa nicis hadday fii ku gudubtana jeclaan bay noqotaa raqiba canhu wuu nacay iyo raqiba fiihi wuu jeclaaday kala noqonaya ma diintii cabdilmualib baad maanta nici doontaa فأعاad عalayhi النabiyu nebigu wuu ku celiyey salى الlahu عalayhi wasalama faacaadaa iyaguna way ku celiyeen waayahay waxaa halkaa laga qaadanayaa laa ilaaha ilا الlah inay burinayso diinta cabdilmuطalib oo diinta cabdilmuطalib maxay ahayd waxay ahayd ashirku biاllahi fii uluuhiyatih ilaahay in loo shirki sameeyo uluuhiyadiisa loogu shirki sameeyo oo makhluuq lala caabudiyo asnaamiyo wax la mida bay dee ahayd soo ma aragtaan laa ilaaha ila allah ano shirkiga noocaasa way burinaysaa iyaguna way garanayeen saynu arki doonno macnaheedu hadduu maanta ashahaato diintii cabdilmualib ee aabbihii iyo shirkigii oo dhan inuu ka beri noqonaayo oo kelmadani ay sheegaysa in shirki oo dhan laga beri noqdo ayay fahamsanaayeen sidaa awgeed belen ma diintii aabbaha baad maanta ka tegi oo aad kaga tegi doontaa ku nici doontaa inaad kelmadan tidhaahdo ya meel adag bay uga soo qabteen oo ay xasuusiyeen moogto ku adkayd isaga faacaada calayhi nabiyu sal allahu alayhi wasalama faacaada wuu ku celiyo iyaguna way ku celiyaan fakaana wuxuu noqday aakhiru maa qaala wixii u dambeeye uu yidhi aakhirudaasi in isamkii kaana laga dhigaa fiicane huwa ninkani calaa milati cabdilmualib diintii cabdilmualib buu ku sugan yahay oo halkaa laba weji baa ku jira muxuu odhan waayey len abu aalib baa hadalka watay ana calaa milati cabdilmualib waxay ahlulcilmigu idhaahdeen laba waa mid ama waxa weeye cabdilmualib isagu abu aalib wuxuu yidhi ana buu yidhi laakiin raawigii xadiidka warinayey baa iska diidey inuu sidaa u wariyu yidhahdo ana calaa milati cabdilmualib ana calaa milati mualib waxay macnaheedu waa ana calaa shirki soo maha markaa raawigaa iska duwey oo yidhi baa la yidhi huwa huwa calaa milati cabdilmualib soo ma aragtid ninkani calaa diintii cabdilmualib buu ku sugan yahay waxaa kaloo la yidhi maya abu aalib qudhiisaa sidan yidhi oo waa min baabi tajriid luqada carabiga asaaliibteeda ayay ka mid tahay waxaa loo yaqaana tajriidka iyo iltifaatka iyo oo iyadoo adigu aad cidda hadlaysa adiga ay tahay ayaad ka soo qaadaysaa sidii cid kale he ay hadlaysoo kale waxaana inaga aada u isticmaalo marka luuqada soomaaliga la eego qoladan gabya imanka nin gabayaaya haddaad ku tiraa tixii mari uu isagu leeyahay ku odhan maayo inta badan waxaan idhi ku odhan maayo sida haalibka wuxuu ku odhanaya wuxuu yidhi soo aragti wuxuu yidhi hadda cidda tidhi waa isaga ma garanaysa muxuu haddana kaaga dhigaya cid kale inay tidhi marka inay min baabi tajriid tahay oo abu aalib sidan uu u cabirayna waa suuragal inuu abu aalib ana yidhi oo raawigu iska duway ui huwana waa suuragal bay ahlulcilmigu yidhahdeen sida sharaxa bukhaariga iyo keyrkiiba ku taala hadalkii u dambeeyey ee uu yidhi saasuu noqday waa agaa waanu diiday raawigaas sii caddeeyey an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah kelmaddaa inuu qirana wuu diiday marka abu aalib gaalnimuu ku baxay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sal اllahu alayhi wasalam laastakfirana laka walee ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa kaaga dalbi doonaa maa lam unha canka inta aan laykaa diidin waxaad moodaa rasuulku inuu filaayay in loo diidi doono laastakfirana laka ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa maa lam unha canka intaaan laykaa diidin faanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajala maa kaana linabiyi nebiga uma habboona suuragalna markaa kama ahaba iyo waladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi an yastakfiruu inay dembi dhaaf u dalbaan lilmushrikiina dadka mushrikiinta ah walow kaanuu haba noqdaan mushrikiintaasi ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiib oo u dhowe min bacdi maa tabayana intay u caddaatay dabadeed lahum iyaga annahum kuwaasi asxaabu ljaxiim dadka markaa jaxiimo galaya ee ahlu naarka ah inay yihiin alaaya aayadda dhammaystir aayaddaasaa dabadeeta ilaahay uu soo dejiye loogu diidaayo nebi maxamed iyo dadka mu'miniinta ahiba gaalada inay u duceeyaan aayaddana waxaa ikhwaanii laga qaadanayaa inaanay bannaanayn mushrikiinta iyo gaalada in loo duceeyo marka ay nool yihiinna looma ducayn karo oo dembi dhaaf iyo naxariis iyo janno iyo wax la mida looguma ducayn karo in hanuun loogu duceeyo mooyaane oo laydhaha ilaahw hanuuni mooyaane marka ay dhintaanna looma ducayn karo waa mid muxarama weeyo khatarteeda iskaleh maa kaanana macni waa maa yambagii arrintaasi uma habboona mid waxa weeyaan suuragala ma aha waana khabarun bimacna nahyi weeye mani khabar ahaan bay u taallaa laakiin macnaheedu waa nahyi macni arrinkaa ha iska ilaaliyaanoo yaanay samaynin weeye ma garata maa kaana iyo cibaaraadkaasina waxaa loo isticmaalaa fi nusuusi asharciya ashay almumtanic gaayat alimtinaac shayga macnihii aadka u mumtanica ah ee aan suuragalka ahaynee fog ayaa waxa weeyaan markaa loo isticmaalaa waanzla allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fii abi aalibin abi aalib wuxuu ku soo dejiyey fii abi aalibin ay fii shanihi arinka abi aalib wuxuu ku soo dejiyey inaka adigu laa tahdii man axbabta hanuunin maysid adigu cidaad hanuunkiisa jeceshahay walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin marka aayadan dambe abu aalib inay ku soo degtay shaki ma laha oo aayaddaa baabka uu u baabaystay oo abu aalib bay ku soo degtay rasuulkuna calayhi salaau wasalaam hadduu cid un hanuunin karaayo adeerkii dee hanuunka kama hakradeenoo difaaci jiray inuu hanuunana waxa weeye aada iyo aada u jeclaa sayeeshee xikmad baa ku jirta oo ilaahay wuxuu dadka tusaayey nebi maxamed inuu yahay bashar ka mida basharka cidna aan hanuunin karin ciddii kalena dee hadalkeedabadda taas waa mid laakiin aayaddaa hore in arinta abu aalibun ku soo degtay kuma cadda waayo waxaa jirta bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waktigii abu aalib uu dhintay rasuulkuna markaa uu lahaa la astakfirana laka maa lam unha canka iyo markan aayaddu ay soo degtay dee way kala durugsanaayeen ma garatay oo aayaddu waxa weeyaan waxay ka mid tahay suuratu towba oo dee wakhtigay soo degta waynu garanaynaa sanawaadkii ugu dambeeyey xayaatadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay soo degtay soo maaha wakhtigan abu aalib uu dhintayna sanadii tobnaad ee hijriga ah waxay ahayd sanadii tobnaad ee nubuwada intaanu rasuulku makaba ka soo hijiroon ayay ahayd oo abu aalib baa dhintay khadiijina haddana dhowr habeen bay ka dambeysay gebigeeduba dabeetana sanadkaa laba qof oo qiimo badnaayoo labaduba quraysh ahaayoo rasuulka quraysh ka difaaci jiray dhibtooda iyo adiyadooda ayaa baxay kolkaasay aada ugu soo dhiiradeen qurayshi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadkaana caamulxusni waa tii loo bixiyey markaa waktigaa abu aalib geeriyoodiy waktiga aayaddu soo degtay way kala durugsanyihin soo ma aad bay u kala durugsan yihin oo sanado badan baa udhexeeya sidaa awgeed baa aayaddan maa kaana linabiyi waladiina aamanuu sababu nusuullo kalena ahlucilmigu ay u sheegeen markaa wallaahu aclam waxaa la odhanayaa uun aayaddu markaa abu aalibna way ka waramaysaa oo gaalnimuu ku baxay inaan loo ducayn karin ciddii kale ee iyaduna gaalnimo iyo shirki ku baxday inaan loo ducayn karinna way ka waramaysaa marka aayaddan dambe innaka laa tahdi iyadu waxay gaar ku tahay sababu nusuul ahaan abu aalib laakiin tan maa kaana linabiyi waladiina aamanuu iyadu abu aalib gaar kuma aha sooma aragtid isaga iyo kayrkiiba hee way qusaynaysaa weeye waa tahay isaga iyo kayrkiiba way qusaynaysaa qaala wuxuu ihi mualifku fiihi masaa'il baabkan masalooyin baa ku sugan alula masalada hore waxa weeye tafsiru qowlihi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ahaaniya tafsiru qowlihi ma kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim gaalada looma ducayn karo dadka qaar baad arkaysaa isaga ducaynayo oo markaa raxmad iyo wax lamida ugu ducaynaya nin markaa baba baa beri dhintay kamida markaa boobabkan kiniisadaha mid wadaad sheegto oo wadaadadan carabta ka mid ah oo laakiin lunsan ayaa duco qabsaday raximahu llaahu bimaa qadama lilinsaaniyati buu ku leeyay ilaahay ugu naxariista insaaniyada wuxuu usoo hormariyey buu ku leeyay bal ka war hadda ninka sidaale waa nin weyn oo mufti ah oo la yaqaan oo caan ah markaa qofku had iyo jeer markuu inxiraafo sheekh dhibteeday leedahay waaba qof gaala waana waxa dhacday nin wadaadaho reer hargeysaa ayaa beri wuxuu raacay qolo gaalaahoo meelaha ka timid deetana xabaalahan halkan halkan ku jira dhakhtarka weyn agtiis iyo meelahan ayuu markaa anigu maan markaa dee la joogina laakiin sidii la sheegay ayuu u duceeyey tana sheekadii baa la isla dhex maray magaalada beri dhexdii ahayd bahed ma garatay masaajidoo dhan waa kuwa wadaadadu kaga hadlay ya masaajidoo dhan ayay wadaadadu kaga hadleen arrintaas inaan dee gaalo loo maaragta loo ducayn karin waay ilaayo dee arrintii waxa way dib looga hadlo lahi sidan umu jeedinoo caynkan ay aheed oo yar hoos martay oo caynka ilaa ilaa caddu ay ka hadashay athalitha masalada saddexaad wahiya almasalatu lkubraa waa masalada weyne yani baabkan kolka laega tafsiiru qowlihii weeye hadalka uu yidhi tafsiirkiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qul laa ilaha illa llah laa ilaha illa allah dheh bikhilaafi maa calayhi man yaddaci lcilma bikhilaafi maa sidii iyadoo khilaafsan calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin man yaddaci lcilma cilmi cid sheeganaysa yani laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye ifraad lcibaadati biاllah wa tarku cibaadati maa siwaah waa in cibaadada ilaahay loo gaar yeelo cid alla cidda aan ilaahay ahaynna cibaadadooda laga tago oo kelmaddan macnaheeda la fahansanaado oo loo hogaansamo oo shuruuddeedii la oofiyo oo lagu dhawaaqo ayay dee keensanaysa ya taasay keensanaysa waayahay cidda uu leeyahay laa ilaaha illa allahu si saxa uma fahansanana kow waa dadka in badanoo ka midi dee laga yaabo inay culimoba yihiin oo cilmiga ay sheeganayaan laakiin laa ilaha illa allah macnaheeda saxdaaba aan u fasirayna macno qaldan u haysta inay maaragta dee horeynu usoo tilmaanay inay jiraan dad ku fasiraya laa ilaaha ila allah laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah ama laa khaaliqa ila allah ama laa raasiqa ila allah laa mudabira ila allah dad badan baa sidaa maaragta u fasira weliba mutakalimiinto dham saasay u fasira oo ilaah waa bimacna alaalhi bay ku leeyihiin iyagu bimacna almaaluhuba maaha marka si qaldan bay u fasireen haddii towxiid rububiya laa ilaaha ila allah ay sheegaysana abujahal iyo dadkan la joogiyo kufaaru quraysh mabay diideenba soo maqlabaysid waayo tawxiid rubiya jumlad ahaan way u rumaysnaayeen baynu nidhi de waynagii soo sheegnay waxaa kaloo ay noqonayaan dadka laa ilaaha illa allah khilaafsani kuwa xabaalaha caabudaya dul fadhiya ku dawaafaya makhluuqaadka baryaya awliyada baryaya shirkiyaadka meelaha la meeraysanaya makhluuqaadka wuxuu gowracaya haddana laa ilaaha ila allah leh oo u haysta mar hadduu laa ilaaha ila allah yidhi inaanu shirkigu ka rahaynba awal iyo aakhirba uu dhameeyey mar hadduu laa ilaaha ila allah yidhi meel kasta hadduu ka dhaca ama gaalnimo kasta sameeyo oo la idhaha waar waa sidee war isagu ninkanaa shahaadanaya laa ilaaha ila allah leh markii ma ninkaygan laa ilaaha ila allah labaad leedahay shirki baad samaysa ya dee shirkigani ogow oo laa ilaaha ila allah haddana wuu burinayaa ogow haddaanad iska ilaalin laa ilaaha ila allah dee way burtaa soo ma aragtid midda kale dee shuruud bay leedahay qofku inuu yidhaahdo keliya ku anfici mayso hadday cid ku anfacaysa kelmadani odrhasho keliya munaafiqiintiin bay ku anfici layd way odhan jireen laa ilaha illa allah soo ma aragti maca daalika may anficin waayo odhasho keliya maqsuudku ma aha waaya الرابعة مسألة أفراد أن أبا جهل أبا جهل نكي لولن شري يا ومن معه دتكي وهلناي يعرفون ويقرنيين muraada nabiyu ujeedadu nabigu uu ujeeday sal اllahu alayhi wasalam idaa qaala lirajuli ninka markuu ku yidhi nusakha qaarna id bay qorayaane id qaala lirajuli ninka markuu ku yidhi qul laa ilaaha ila اllah adeerkii markuu laa ilaaha ila اllah ku yidhi way garanayeen wuxuu ujeedo ya inay kelmadani keensanaysay ilaahiyadan ciidda ka badan ee ay caabudayaan in la qubo soo ma aragtaa way ogaayeen oo ilaahay oo keliya la soo reebo oo shirkigan laga dhaqaajiyo laga beri noqdo iyo wixii aabbayaashood ku sugnaayeen iyo wax alla wixii in faraa laga qaado sidaa inay keensanaysa way ogaayeen sidaa awgeed baa markay rasuulku laa ilaaha illa allah ugu yeedhay maxay ku jawaabeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan bay dhahay ma ilaahiyadii ciidda ka badnaa uu mid ka soo reeba ina haadaa la shayun cujaab sidaa awgeed baa macnaheeda markay ogaadeen ay fahmeen way iska kibriyeen inay qaataan oo kelmadan ku dhawaaqaan oo waxay ku sugnaan jireen ay ka tagaan way iska kibriyeen ilaahay baa yidhi innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun wayaquuluuna ainaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun bal jaaa bilxaqi wasadaqa almursaliin ya ilahay baa taa ugu jawaabay marka calaa kulli xaal dee niman fusaxo ah oo carab bay ahaayeen oo way garanayeen macnaheeda iyo macnaha adag ee qotada dheer ee kelmadani asalkii islaamka ah ay xambaarsan tahay sidaa awgeed baa ciddii ilaahay markaanu hanuunka la doonin ay u diiday oo ay waxa weeye u inkirtay faqabaxa allaahu ilaahay ha xumeeyo man mid abuu jahlin abuu jahl aclamu minhu uu uga cilmi roon yahay oo uu ka yaqaanay biasli lislaami asalka islaamka oo laa ilaaha ila allah ah ilaahay ha xumeeyo qofka asalkii islaamka abujahal uga aqoon roonaa waxaa jira dad laa ilaaha ila allah loo tusbax laba boqola laga yaabaa inuu sisto laba boqol laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah haya haddana awliyadu xaadirinaya weli fulaano awliyada xaqa cayn sidan iyo sidan boqolaal shakhsi buu odhanaya waan ku tawasulaya oo uu baryaya markuu waxa weeye baryootamay markaa muu fahmin moogtay laa ilaha ila allah macnaheeda muu fahmin laakiin abu jahl wuu garanaya macnaha laa ilaha ila allah ha gartee miyuu qaatay ya maya ma qaadan waa ka iska kibriyey isaga iyo ciddii maaragtay dee luntay way iska kibrisay wuu garanaya laakiin ma qaadane wuu iska kibriyey markaa kayse waa shahaadanaye laakiin aan wax allo waxay sheegaysa garanahayn baleegata wax allo waxay ku saabsantay aan garanahayn dee qofka noocaasi gabood fal weyn waa qof la yimi wey waxaana wax laga murugooda maanta bulshadeennu si guud way u yaqaanaan dadka muslimiintaa badidoodu ilaahay oo keliya inuu cibaadada mutaystay soo maha laakiin laa ilaaha ila allahu wax macnaheedu yahay dadka badidoodu ma garanayaan maanta dadka qaar baan garanayn bal eh cibaadada inuu ilaahay oo keli leeyahay aarma fahante dad maalin dhoweyd mudaharaadaya baan arkayay oo islaam baa waxay leedahay maxabada nebigeenu u soo baxnay ma garanaysa ayay leedahay indhahaygaasaan ku arkay waxay leedahay ilaahay baanu caabudsannahay oo nebi maxamed baa nebigaanu caabudsannahay ya oo awliyadaanu caabudsannahay bay ku leedahay balada ka war eeg maaha diin nacayb waxa ku kalifaya waa jahli weeye maba xaqii ilaahay iyo xaqii makhluuqaba ma kala soocayso kan hor socdaana waa suufi timaha la baxayoo dee weligiiba mu odhan xaqana ilaahay baa le kana nebi maxamed baa le xuquuqda is- ha isku darinba weligii mu odhan ee maxabada rasuulku ma kugu oogantoo ma shidantay daasunbu hay ma shidantay daasunbu hayay ma garanaysa waayahay marka ikhwaani mas-uuliyad weyn baa halkaa inaga saaran dadka caamada ah dadka waaweyn dadka yaryar war in laa ilaaha ila allahu macnaheeda la baryo asalka iyo islaamku wallaahi waa mas-uuliyad ardayda iyo dalabatulcilmiga iyo culimada saaran weeye alkhaamisa masalada shanaad jiduhu waa dadaalku rasuulku dadaalay sala allahu calayhi wasalam iyo wa mubaalaqatuhu ku xeeldheeraanshaha uu ku xeeldheeraaday fii islaami camihi adeerkii inuu islaamo waayo uu ku celceliye way ku celiyaan uu ku celiye way ku celiyaan macnihii ku celcelintaasaa tusinaysa iyo markuu sakaraadka ahaa inuu yimi asaadisa masalada lixaad araddu waa radin la radiyo oo warkooda meesha laga saaro calaa man cidda sacama sheegatay islaama cabdilmualib cabdilmualib inuu islaamiyo wa aslaafihii kuwii ka sii horreeyey cabdilmualib iyo aabbihii iyo aabbihiisii kale iyo kuwii ka sii sarreeyeyba inay muslimiin ahaayeen kuwa sheegtay baa markaa meesha lagu radiyayaa buuri siduu radin xadiidku ugu yahayna waxa weeye dee way ku caddahayoo wixii u dembeeyey abu aalib uu yidhi wuxuu ahaa he huwa calaa millati cabdilmualib muxuu raawigu ku sii adkeeyey wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah gaalnimadaasu ku baxay iyo xadiidka bukhaariga iyo muslimku saa sheegaya in la idhaahdo muslim buu ahaa ya de waxa weeyaan markaa waa mid baaila weeye waa mid he baaila ciddan tidhi abu cabdilmualib iyo waxa weeyaan oo dee abu aalib dhalay rasuulkana awow u ahaa iyo ciddii ka sii sarraysay muslimiin bay ahaayeen ama way islaamtayna waa nimanka raafidada la idhaahda shiicada ah kuwaasaa markaa waxaa akhriya waxaa qaba wakadalika khuraafiyiinta suufiyada ah ciddii madhabkaa ka qaadatayna way qabaan iyaguna waxaa dhacday oo culimmada hindiyiinta qaarkood ay ka sheegeen wadaad la odhan jiray ashaykh axmed zayni daxlaan la odhan jiray oo suufi ahaayoo markaa ahaa muftigii maku aha maka almukarama muftigeedii buu ahaa wuxuu dhintay kun saddex boqol iyo afartii hijiriga ayuu dhintay yani uu soo dhowaaday waa boqol iyo waxoogay sano ka hor ma garatay boqol iyo dhowr iyo soddon weyn oo sano ka hor weeye wakhtigu dhintay ninkaasi wuxuu ahaa nin markaa suufi ah dacwaddan dacwatu tawxiidkana dadkii aada uga hor yimi uu ahaa waxaa ka mid ahayd waxyaabuhu qoray risaalad la idhaahdo الdurr الsنية في الradd عalى الwahaabiية risaaladaasoo ahlulcilmigu ay idhaahdeen waxa ay ku soo ururaysaa qodobadeedu marka aada loo eego iftiraacaat waxyaaba markaa beenaho asheikh moxamed بn cabdilwahaab iyo ardaydiisa iyo dadka towxiidka ahlu towxiidka uu ku ka sheegayo oo uu ka been abuuranayo on waxba ka jirin dadkay gaalaysiiya dhiiggay xalaashada sidan ay sameeyaan nebinimay sheegtaan ya waa ninka yidhi maxamed bn cabdilwahaab nebinimo ayuu markaa doonayay inuu sheegto laakiin mu muujin kolkaasaa la yidhi waayo haddaanu muujin oo aanu qorinna afkana ka sheegin inuu doonayo inuu nebinimo sheegto adigu seed ka ogaatay ma qalbigiisaad gashay ya bal ka waran adigoo imaka aan wixii afkana ka sheegin isla markaa aan qorinna qoraal ahaana u qorin haddaan iska kaa idhaa ka warran qalbigaaga waxaasaa ku jira waxaasaa doonaysa waseed ka ogaatay waa ka furan sooma hadde waseed ka ogaatay waxa labaad ee risaaladaasi ku saabsantay waa waxyaabo isagu uu ku qaldan yahay oo si qaldan uu fahmay ama uu ku qaldan yahay maxamed ibn cabdilwahaab iyo ahlu tawxiidkuna ay ku saxan yihiin oo uu ku haysta isagu isagoo tiisa markaa saxaya risaaladdaa waxa si wanaagsan u radiyey kitaab qiimo badan oo la idhaahdo siyaanat linsaan can waswasati shaykh daxlaan ya waa kitaab aada u qiimo badan ninkii heli karaayo waxaa qoray moxamed ibnu bashiir asahsawaani caalim la odhan jiro hindi isna ahaa muxadid ahaa ayaa qoray marka kitaabkaasa abaadiisha risaalada ku taala iyo cid alle wax meeluhu isagu ka soo qaatay iyo wixii waafaqsanba iyo khuraafiyiinta caam ahaanba kitaabkaasi waa marjic maraajicda looga noqdo masaa'ilka ka mid a markaa ninkaa odayga ahi makuu joogi jiro dee mus- muftigii maku ahaaba ma ogti wadeetana kutubtiisa gaar ahaan kuwa uu markaa ahlu sunnaha ama ahlu tawxiidka ku dhaleecaynayo dadku markay soo xajaan ee xajka yimaadaanay daafaha caalamka oo dhan ka wada yimaadaan baa loo qaybin jiray oo madaxdii iyo waxaasay iskaashan jireen saa dadka la qaybin jiray imakaba dee dadka xujaajta kutubta waa loo qaybiyaa soo maha saasoo kalea loogu qaybin jiray say meel walba la tegi jireen saa meel kasta lagu akhriyi jiray kolkaasaa dee waana mufti dhan ka waran muftigii maka nin maqaam sare laba weeyaan soo maaha dee muuqaal ahaan kolkaasaa meel walba waxyaabihii uu dacwadan ku dhaleecaynayay baa meel walba ka dhacay waa ogtiin dee innaga say inoo soo gaadhay soo maaha sidaasay waxa weye meel walba u gaadhay hindiyay gashay baakistaan bay gashay oo caalamka meel walba ka dhacda dad noocaasaa soo baxay waxana yidhaahdaa waxaan kala yidhaahdaa waa sidan iftiraa'adka aad bay u faafeen ya marka calaa kulli xaal wadaadkaasaa waxaa la yidhi wuxuu fatwooday cabd- cabdulmualib waxa weeyaan markaa islaamnimadiisa ayuu fatwooday baa la yidhi ma garatay oo waxay ahlulcilmiga qaar sheegayaan sababtuna inay tahay nin markaa raafidi ah oo baqdaadi ah oo la soo xidhiidhay oo arrintaa ka dambeeyey oo markaa ku laaluushay inuu fatwoodo sidaas yaa ayaa jiray bay idhahdeen calaa kulli xaal markaa waa wax adilada ka soo horjeeda weeye baatilna ah sheekhii la odhan jiray ibnuljawsi dee culimadii qarniyadii dhexa ahaa oo caan ahaa kitaabkiisa la dhaal mawduucaat ee caanka ah ee uu leeyahay markaas ee dee la yaqaano kutubta musطalaxana a ku aragteen ee suyuuطina markuu leeyahay wa min cajiibi ma taraahu faclami fiihi xadiiثu fi صaxiixi muslimi kitaabku u jeedo kitaab mawduucaat la ydhaa wuxuu ku sheegayaa muslimiintu inay ku ijmaaceen dhammaantood cabdulmuطalib inuu gaalnimo ku baxay ma fahamtay marka cabdulmualib oo keliya ma aha ine ka isaga ilaa xaggaysa sare ilaa xataa dadku dhalay waxa weye shirki bay ku dhaceen waxay joogeen wakhtigii diintii qureysheed la bedelay ee shirkiga loo soo waariday markaa diintoodu isbedeshay shirkiga noqotay ile waagii hore diintii waxay haysan jireen nebi ibraahim soo ma wakhtigaa iyagu ay soo gaadheen oo noolaayeen waxayd wakhtigii shirkiga qurayshe ay samayn jirtee diintii waxa weeyaan markaa nebi ibraahimna ay bedeleen sidaa awgeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadiisii waalid ka bilow ilaa qusayi laga gaadhayo qusay ilaa laga gaadhaayo intaasi culimmada islaamku waxay ku ijmaaceen inay kufri iyo gaalnimo ku baxeen soo ma aragtid dadka qaar baa waxay idhaahdaan rasuulka aabihii hooyo dib baa loo soo nooleeyo deetana intay rumeeyeen bay qabriga dib ugu noqdeen tan noocaasi laakiin waa khuraafo beri dhowr iyo sagaashanka bilowgiisii ayuu nin wadaadi beri noo sheegay oo anigaa weydiiyo waxaan ku ihi waxaad ka warantaa sheekh ee rasuulka aabbihii iyo hooyadii ma gaalnimay ku dhinteen mise islaamnimo deetana intuu afka ii soo dhoweeyuu dhegta ii saaray ayaa wuxuu igu yihi waxa xaqiiqo ah labaduba intay dib u soo noolaadeen inay rumeeyeenoo dabeetana ay dibdii axbaashoodii ugu noqdeen ya arrinta caynkaasi iskamuu lahayn waa arrin jirto oo waxa weeyaan markaa dee laakiin khuraafo ah oo sheekh islaam ibnu taymiya majmuucu fataawaha waa ka ku sheegaye ma garatay inay qisadaasi tahay qisa baatil ah oo mawduuc oon waxba ka jirin oo la dhoobdhoobay inay tahay buu ku sheegaya majmuucu fataawa axaadiista saxiixa baanay khilaafsan tahay oo muslim wuxuu wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay weydiistay inuu qabriga hooyadii bookhdo dabeetana waa loo ogolaaday bookhashadii iyo ziyaaradii qabrigeeda ma fahamtay haddana waxa weeye wuxuu markaa ilaahay ogolaansho aan weydiistay buu ihi inaanu dembi dhaaf dalbo hooyaday layma ogolaanin waa kee rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada uga ooyey dadkina markaa iyaguna ooyeen qabrigii hooyadii markuu ziyaartay ma garata marka calaa kulli xaal waa arrin khuraafaah oo baatila weye waxaa haddaba la yaabla imaka waktilxaadirkan dad baa jira ku doodo weliba qaarkood digtoora ay sheegtaan oo ku doodaya rasuulka aabihii iyo hooyadii markaa culimmada iskumay waafaqinan markaa gaar- khilaaf baa ku jiro saddex qawl baa ku jiro oo caynkano mid habeen dhoweyd lahaa waxbaan taxliilinayaa baan arkay oo le sida raajixa waxa weeye maaragtay islaamnimay ku tegeen ya ta noocaasi waxa weye waa baatil weeye ya waa baatil waayo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii waynu ognahay diintiisa may soo gaadhin soo ma may soo gaadhin waxaanay haysteenun diintii qoomkoodunbay haysteen qoomkooduna markaa muxuu haystay quraysh waxay haysatee waa la garanaya dee waa inagaa xadiista ku aragna milatu cabdilmualib unbay haysteen soo ma cabdilaahi milatu cabdilmualib unbuu haystay wakadalika ummuhu shaki taas kuma jiro milatu cabdilmualibna dee shirki bay had ashirku bilaahi fii uluhiyatihi bay had soo ma aragtid marka calaa kulli xaal ee, waa dad ahlulbaatila weeye asaabica masalada toddobaad kownuhu waa ahaantu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam istakfara miduu dembi dhaaf dalbay lahu ay licamihi adeerkiyo falam yukfar lahu looma dembi dhaafin bal nuhiya can daalika arrinkaa waa loo diiday athaamina masalada sideedaad madaratu asxaabi suui dadka xumi waa dhibaatada ay ku leeyihiin cala alinsaani qofka oo abujahal iyo ninka cabdilaahi bnu abi umaya haddaanay dul fadhii lahayn markaa een, eh, abu aalib waxaba dhicis ka dhixi kari lahayd ama suurogeli kari lahayd inuu markaa shahaato oo dabeeta ay anfacdo ya markaa walaalayaal saaxiibada xume aad iyo aad bay u dhib badan yihiin waxaanuu rasuulkeennu saaxiibka xun ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ka naafik ilkiir kan tumaalka ah ee biraha tume ee buufimada afuufaya oo kale ee, buufimadu waa haragan lagu afuufo ma garanaysaa dabka ee sida ay u jiidaan ee dabkan ay xadiidka gelinayaan ay biraha ku jilcinayaan ay ku afuufaan weeye kaasoo kalea saaxiibka xun rasuulku ku tusaaleeyey calayhi salaatu wasalaam kaana imaa an yuxriqa hiyaabaka haddaad ag marta ama aad soo ag fadhiisata ama dharkaagu gubi oo dhimbiilaha uu shidayuu kugu duulduulin wa imaa an tajida minhu riixan kariiha ama ur xun ayaa waxa weeyaan aad ka urin doontaa marka kolleyba dhib baa kaa soo gaadhaysa saaxiibka xun iskaga dur saaxiibka xun kaafirka oo keliya maaha mubtadicu waa saaxiib xun kaafirku waa saaxiib xun qofka fikradaha qaldan aaminsani waa saaxiib xun ka waxa weeye ahlu macaasiga ah ee faasiq ah waa saaxiib xun iskaga durug almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil waa ka rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkana had iyo jeer markaad doonaysa inaad xaalkiisa ogaato cidduu la socdaa la eegaa iyo cidduu la jamac yahay can ilmari laa tasal wasal can khaliilihi ina almuqaarina bilmuqaarini yaqtadi aw kama qaal marka calaa kulli xaal saaxiibka waa in la iska ilaaliyo xun ataasica masalada sagaalaad madaratu tacdiimi laslaafi dadkii hore in markaa la weyneeya waa dhibta ay leedihi walakaabiri dadka waaweyn alaslaafna waa dadkii hore walakaabirna waa dadka waaweyn in la weyneeya waa dhibtay leedahay oo tusaale ahaan imaka abu aalib inuu ashahaato waxaa ka hor joogsaday waa weyne inuu weyneynayey aabbihii iyo diintii uu ku sugnaa marka tacdiimkana loogama jeedo dadka waaweyn iyo dadka markaa hore iyo lama weyneyn karaba loogama jeedo waxaa looga jeedaa tacdiim khaasa ayaa dhib lahoo waa in la yska dabagalo un indha-aan lagu dabagalo xataa markay sharciga khilaafaan waxa weeyaan markaa layska qalito la idhaha aabbahay baa sidaa yidhi iyo sidanaan ka soo gaadhun la yska idhaahdo waana tay gaaladu samayn jireen laakiin dee haddii aad xuduudda sharciga dadkii hore iyo waalidka iyo dadka waaweyn xuduudda sharciga haddaad ku weynaysood ku ixtiraamto dee ta noocaasi dhib ma laha oo lama diidana soo ma aragtid ee waxaan la diidan yahay ee madarada iyo dhibaatada keenaysaa waa tacdiim khaas ah oo ah sharciga iyagoo khilaafsan inaad iska dabagasho soo ma aragtid waa ta noocaasa weeye iyo wixii lamida alcaashira masalada tobnaad istidlaalujaahiliyati waa daliishigay jaahiliyadu daliishan jireen bidalika arinkaa ay bitacdiimi aslaafi walakaabiri weynaynta dadkii hore iyo dadka waaweyn la weynaya way dariishanayeen وترغب عن ملة عبد المطلب وكولها قرآن كان إلهي واكا كشيغين ورن شرين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون aabbayaashayaan arrinkan rasuul ay ka soo gaadhnay waanay hanuunsanaayeen yaa iyaga wadadoodii baanu ku dhegaynaa naga taga bay lahaayeen rususha waxaana wadaa naga daaya wadadii aabbayaashayaan nagu haynaa waa maxay waxaana noola timaadeen soo aragti xujada malcuunka ah ay waxa weeye kala hor iman jireen taasay ahay الحادية عشرة شاهد مرخاتبة وقصقا حديث كان أما باب كان لكون الأعمال أهانت أعماش تهي بالخواتيم قبا قبوينك وقفك هذه الشير وأوحي اللوغو قبا قبيه لأنه محايا لا أبو طالب لو قالها دو لا إله إلا الله ورن لها لنفعته وينفع إليه وحبه وطر إليه وواك الرسول كول كلمة أحاج لك بها عند الله يا حبه وطر إليه xadiidna waxaa ku soo arooray inama alacmaalu bilkhawaatim qofku hadduu in badan noolaa isagoo shar iyo balaayo ku dhex jira laakiin loogu khatimo khaatimo wanaagsan dee khaatimadaa wanaagsan baa markaa uu ku intifaacayo anfacaysa hadduu in badan wanaag ku dhex jira oo khaatimo xun loogu khatimona yaa dee saasuu ku khaatimo xumaysanaya oo shar buu la kulmaya ciyaadan billaah nacuudu billaahi min suui lkhaatima athaaniya cashara masalada labiyo tobnaad التأمل وإن لو فرصد الله روح في كبر هذه الشبهة شبهدا شبهدا أه تدكي هروحي آمسنان إن لقود لقوه لقلت إيجا شبهدا نوعاس السيدة وقوينيد في قلوب الضالين كوى لنصن قلوب تود وإن لو فرصد أدبي قلوب تود وقوينيد أبها باوحان هايستي ودينتي أبها حقات كقرد قاتل أرنكاس قلبي قوده وكوينيد لأن في القصة محايا إلى قصة وحكوصغان أنهم يقو لم يجادلوه الرسول كيناني كل دودين إلا بها حجدا موياني مع مبالغته يدو الله لقب كحيل ديرانشه سي رسولك كحيل ديراني صلى الله عليه وسلم إيو تكريره كحيل علين تؤرنك كحيل علي فلأجل عظمتها ويندد الدرادد حجدا أي وين تهي iyagoo wuduuxiha cadaanta ay cadahay daraadeed cindahum agtooda ay ka weyn tahay ee ka cadahay ayay iqtasaruu calayha ugu gaabsadeen oo xujo kaleba aanay u keenin mar alla markuu ku yidhaa laa ilaaha ila allah dheh iyaguna maxay ku jawaabayeen atargabu he can milati cabdilmualib marka inay agtooda xujo weyn ka ahayd oo waadixa oo waxa weeyaan marka ay ku kaaftoomi karaan ayaa halkaa laga qaadanaya sideedabana walalayaal waxaa loo yaqaanaa taqliid lacmaa taqliidka iyo dabagalka indhaha la-ay mid waxa weeyaan saxa maaha dadkii kaa horreeyey hadduu doono macalinkaagaba ha noqdo waalidka ha noqdo kuwii kasii horreeye ha noqdo haddii waxa weeye ay cadaato inaanay masalo ku saxnayn oo daliilka ay ku khilaafeen dee daliilkaad raacaysaa waad ka baydhaysa soo ma aragti adigoo ixtiraamaya oo qadarinaya ayaad hee ka baydhaysaa oo sida daliilka aad raacaysa waayo ilaahay wuxuu inagu addoonsaday daliilka inaynu raacno ayuu ilaahay jala wacala inagu addoonsaday alkaa aynu u dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk